magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shir looga hadlayo dhiirigelinta maalgashiga beeraha iyo sugnaanta cuntada oo ay soo qabaqaabisay wasaaradda qorsheynta qaranka oo kaashanaysa wasaaradda beeraha soomaaliya waxaa ka soo qaybgalay shirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka maxamed cabduqaadir cali agaasimayaasha guud qorsheynta qaranka iyo beeraha khuburo iskaashatada beeraleyda soomaaliyeed iyo marti sharaf kale agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka soomaaliya maxamed shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha soomaaliya maxamuud maxamed ayaa sheegay in dhaqaalaha dalka lagu horumarin karo maalgashiga gudaha iyo beeraha adduunyadu maanta waxay ku tartantaa sidii loo abuuri lahaa jawi dal walba ay ku yeesho amniga cuntada waxaa la yidhaha food security dalkeennan soomaaliya waxaa ilaahay mahaddiisa inaan leenahay dhul aada u baaxad weyn oo markaa ku habboon abuurashada iyo dhaqashada xoolaha intaba waxaase nasiib darro ah in dalkan hadda maanta aan ku noolnahay lagu tilmaamo dalalka ay ka jirto baahida cunto ee zaa'idka ah yacni waddanka yacni waa muxuu ahay waddan markaad roob da-aad waxaad arkay hataa meel kasta waa gariin meesha cawska gariinka adkaarka haddii beer laga tabcana sidaasay uga tabceen marka dhulkii o dhan waa barwaaqo dhulkii o dhan waa dhul aad yacni waxa kaleon u baahannaha waxa weeye beeraleydiina inaan u helno tababar aqoon yacni inaan u helno because waxaan ka hadlaynaa food security food security waxaa kow u ah inaad heshid high yielding variety abuur wax soo saar tayad fiican leh oo wax soo saara abuurka hadda aan isticmaalnaa waa sideetamaadkii kii ugu dambeeyey looga tegay dalka wax kaloo soo gala ma jiraan yacni hadda way noogu jirtaa barnaamijkan world bank inaan tijaabooyinka beerta afgooye iyo muxuu ahay bonkai baydhababa inaan soo celin wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka maxamed cabduqaadir cali ayaa sheegay in wasaaradda qorsheynta ka shaqaynayso sidii la isugu xiri lahaa maalgashatada soomaaliyeed iyo kuwa caalamka adduunyadoo dhan cid walba beeraheedii waxeedii u isku tashatay dadkii barafka ahaaya ah waxoodii samaystay oo raba inay food security-gooda isku filnaansho gaaraan annagiioo marka haysano maxaa la yidhaahdaa soomaaliya oo dhan ilaa xeebteena wax kasoo bixi karaan xeebaha soomaaliya oo intaa la eg qumba haddaan kasoo saaran afrikadan oo dhan aan u isticmaali karno inaan cuntadeeni ka walwalno runaantii waa ayaan daro wasaaradda qorsheyntu waxay ka shaqayn doontaa in ay wasaaradda beeraha kala shaqayso in la kordhiyo waxsoo saarka dalka waa muhiim in waxsoo saarka dalka la kordhiyo la maalgasho beeraha soomaaliya wasaaradda beerahan sidii hore hadda waa ka xoogantaho waa wasaaradda xoog badan noqotay dowladdan nasiibkeeda noqotay in ay hesho mashruuci ugu weynaa oo wasaaraddaas soo mara oo ah food security and systems shirkan ayaa intii uu socday waxaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa waxsoo saarka beeraha soomaaliya iyo caqabadaha cunto la-aanta sidii fursado loogu bedeli lahaa iyada oo loo marayo maalgashiga gudaha